cisraa cutubka lixaad markaasaa boqor dariyus amar bixiyey oo waa la baaray gurigii buugagga taariikhda oo khasnadaha la dhigi jiray ee baabilon ku dhex yiil markaasaa magaalada axmetaa la yidhaahdo oo ku tiil gobolka maadi ayaa hoygii boqorka laga helay qorniin duuduuban oo waxaa xusuus ugu qornaa wax sidaan ah sannaddii koowaad oo boqor kuros ayaa boqor kuros bixiyey amar ku saabsan guriga ilaah oo yerusalem ku yaal oo wuxuu yidhi guriga ha la dhiso kaasoo ah meeshii allabaryo lagu bixiyo oo aasaaskiisana si adag ha loo dhigo oo sarajooggiisu ha ahaado lixdan dhudhun ballaarkiisuna lixdan dhudhun oo ha lagu dhiso saddex saf oo dhagaxyo waaweyn ah iyo saf alwaax cusub ah qarashkiisana ha laga bixiyo guriga boqorka oo weliba weelashii guriga ilaah oo ahaa dahabka iyo lacagta oo nebukadnesar uu ka soo qaaday macbudka yerusalem ku yaal oo uu keenay baabilon ha la celiyo oo mar dambe ha la geeyo macbudka yerusalem ku yaal mid kastaba meeshiisii ha la dhigo oo waxaad gelisaa guriga ilaah haddaba sidaas daraaddeed tatinai oo ah taliyaha dalka webiga ka shisheeye iyo sheetar bosnai iyo saaxiibbadiinna reer afarsakaaye oo webiga shishadiisa joogow idinku halkaas iskaga fogaada oo gurigan ilaah shuqulkiisa faraha ka qaada oo taliyaha yahuudda iyo odayaasha yahuuddu gurigan ilaah meeshiisii ha ka dhiseen oo weliba waxaan amar ku bixiyey wixii aad u samayn lahaydeen odayaashan yahuudda oo dhisaya gurigan ilaah waa in alaabta boqorka iyo xataa gabbarrada laga qaado inta webiga ka shishaysa nimankan qarash loo siiyo iyadoo aad loogu dadaalayo si aan iyaga loo hor joogsan innaba oo wax allaa wixii ay u baahan yihiin oo ay wadaaddada yerusalem jooga idin weyddiistaan oo ah dibi yaryar iyo wanan iyo baraar oo ay ilaaha samada qurbaanna la gubo ugu bixiyaan iyo sarreen iyo cusbo iyo kamri iyo saliidba ha la siiyo maalin kasta oo yaan laga baajin inay iyagu ilaaha samada u bixiyaan allabaryo caraf udgoon oo ay u duceeyaan boqorka naftiisa iyo tan wiilashiisaba oo weliba waxaan kaloo amar ku bixiyey in ku alla kii eraygan beddela gurigiisa loox weyn laga bixiyo oo inta la qotomiyo isaga lagu deldelo oo gurigiisana taas aawadeed ha laga dhigo taallo digo ah oo ilaahay magaciisa halkaas dejiyey ha afgembiyo boqoraddii iyo dadkii gacantooda u soo fidiya inay amarkaas beddelaan si ay u dumiyaan gurigaas ilaah oo yerusalem ku yaal anigoo daariyuus ah amar baan bixiyey ee haddaba dadaal ha loo sameeyo wixii boqor daariyus u soo diray aawadiis ayay tetanai oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadoodba dadaal ku wada sameeyeen oo duqowdii yahuudduna waxay wax ku dhiseen oo ku liibaaneen wax sii sheegiddii nebi xagay iyo sakariyah oo ahaa ina ido oo iyagu macbudkii way dhiseen oo dhammeeyeen sidii uu ahaa amarkii ilaaha reer binu israa'iil iyo sidii uu ahaa amarkii kuros iyo dariyus iyo artaxshasta oo ahaa boqorkii faris oo gurigaas dhismihiisii waxaa la dhammeeyey sannaddii lixaad oo dowladnimadii boqor dariyus bishii aadaar maalinteedii saddexaad oo reer binu israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer laawi iyo dadkii maxaabiista ka soo noqday intoodii kaleba gurigan ilaah gaar bay uga dhigeen iyagoo faraxsan oo markay gurigan ilaah gaar uga dhigayeen waxay u bixiyeen boqol dibi iyo laba boqol oo wan iyo afar boqol oo baraar ah oo qurbaan dembina waxaa reer binu israa'iil oo dhan ugu bixiyeen laba iyo toban orgi intii ay ahaayeen tirada qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo sida kitaabkii muuse ku qoran waxay wadaaddadii u qaybiyeen qaybahoodii kuwii reer laawina jagooyinkoodii adeegidda ilaah oo yerusalem laga adeegayo aawadeed oo bishii koowaad maalinteedii afar iyo tobnaad ayaa dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday waxay dhowreen iiddii kormaridda waayo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi way iswada daahirsheen dhammaantood oo geddigood daahir bay ahaayeen markaasay neefkii kormaridda u bireeyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan iyo wadaaddadii walaalahood ahaa iyo naftoodiiba oo waxaa cunay reer binu israa'iil oo maxaabiisnimada ka soo noqday iyo in alle intii naftooda gooni uga soocday nijaastii dadkii dalka degganaa inay doondoonaan rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo waxay toddoba maalmood farxad ku dhowreen ciiddii kibista aan qamiirka lahayn waayo rabbigu aad buu uga farxiyey oo wuxuu iyaga u soo jeediyey qalbigii boqorkii ashuur inuu gacmahooda xoogeeyo intay ka shaqaynayeen gurigii ilaah kaasoo ah ilaaha reer binu israa'iil